madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada troboli ee caasimada dalka libiya halkaasi oo u tegay booqasho rasmi ah oo lagu xoojinayo xiriirka labadooda madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee troboli kusoo dhoweeyey madaxda sare ee dowladda libiya waxa uuna uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka dalkaasi sida ay uga go-an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee kala dhexeeya soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay troboli waxa uu kulan la qaadan doonaa hogaanka golaha sare ee dalka maxamed al manfi oo ay ka wada hadlayaan xaaladda gobolka iyo danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya labada dala afhayeenka ah madaxtooyada ah ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha iyo sidoo kale waxyaabaha uu daaran yahay
bismi illaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay taraabuls caasimada dalka liibiya madaxweynaha ayaa martiqaad rasmiya ka helay dhiggiisa madaxweynaha dalka liibiya mudane maxamed almanfi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa intuu ku sugan yahay caasimada daraabuls waxa uu kulan la qaadan doonaa dhiggiisa madaxweynaha dalka liibiya mudane maxamed almanfi ay ka wada hadlayaan xaaladda gobolka iyo danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya labada dal sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka arrinsanaya horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga siyaasadda la dagaalanka tahriibta iyo dhammaystirka soo celinta dhallinyarada soomaaliyeed ee xaaladaha adag ku wajahaya xabsiyada liibiya madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey dhiggiisa mudane moxamed almanfi iyo xukuumaddiisa sida wanaagsan ee diiran ee ay u soo dhoweeyeen allah mahadleh madaxweynaha soomaaliya ayaa wado kulamo ama safaro oo ku tegaya dalalka kala duwan ee caalamka si loo xoojiyo xiriirka soomaaliya kala dhexeeya adduunka